bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin waxaa marka horeysa de waddadu waxaa filayaa ummadda hore waxa u ka dhirigsan tahay waa waddaha dee shacbi ah oo ma dawladdu inkasta ay hogaanka leedahay iyo guddiga loo xisaaray adigu muddo ana warse la socotaanin adigu hal sano ku dhawaad diyaar garowgeed ayaa lagu jiray bishii octoober oo hadda ahayd sanadkaan ahaydna waxaa balaamay hawshii howlgalkeedii sanadkii hadda octoober sanadkii hadda dhammaaday haddana waxay maraysaa alxamdulilah laba marxaladood weeye marxaladda koowaad waxay waddada adigu loo qorsheeyey haddii ilaa ciidan ka dhigo ilaa baraan marka fayska koowaad fayskaasna wuxuu qaysan yahay dee laba qaybood howlgalkeedu fayska midka koowaad waxa weeye in caratuurkii iyo garaacidii iyo diyaarintii waddada la sameeyo fayska ku xigana waxa weeye laamigii la dhigo alxamdulilah ilaahay hadda de waddada caratuurka fayskaas oo caratuurka ah oo diyaarsan oo laami sugaya waxay maraysaa adigu mindigal adigu shan iyo farta baran waa sagaashan kilomitr marka cidbaar laga eego laga xisaabo baran waxa weeye mindigalan waa shan iyo afartan kilomitr halkaas ayay maraysaa alxamdulilah hadda halka sidaas u socotaa waa waddaha dee yani hay-ada waaweyn oo u socotaa de iskaa ugu qabso sidii dee madaxweynaha gaas uu balan qaaday ama ummadda ugu yeerayba maamul ahaan iyo shacabna si fiican ba de wixii tabara laga qayb qaatay inta ka qayb qaaatayna de waxaan rajaynaa waa sababa tijaariya iyo horumar khayr baan u rajaynaynaa inta dhimanna oo de maqlaysana ama daakli iyo khaarijba awal hadde abaaraha wadada kiyo xagga dhaqaalaha oo arrinteeda codkeeda isaga gaabnaanaa oo guddiguna isaga xishooda iska gaabsaday hadda waxay la qiilahay abaarta weyna ka saaray de waxaan leenahay insha allahu haddana waxa fayska labaad waxaa loo diyaargalo wixii ciidda ka dambeeya qalabkii si loo heli lahaa laamiga fayska intaa horeeto shan iyo afarta ka horeeto lagu dhigi lahaa waa gartay waa gartay marka fayska kale oo ahaa in ilaa iyo ceergaabo la gaarsiiyo oo sida mashruucan tiitalkiisa ka muuqanaysay maxaa iyadu wax ka bedelay
may waxba kama bedela waa sidiisiiba waxna waxa weeye concepted fikrad waxna waa qorshe waxna waa fulin weeye fikradda oo yani strategieda waa taa haddaad sheegtay oo ilaa ceeligaabo waddada ku magacaaban tahay ceelbaar ceeligaabo waxna waxa weeye qorshaha maraaxil ah oo tallaabo tallaabo ah oo yani waddadii loo fulinayo weeye taas qorshe waa sidaa kaasoo kala qaybsan waxa weeye marxaladiisa koowaad haddii la kala jebiyo ilaa bara oo sagaashan weeye oo aan kuu sheegay waa dee midna caratuurka iyo garaacidda iyo markii dambe oo fayska ku xigaana wadholi doono laamiga oo hadda loo taabashaysanaya haddii la qalabkii la raadinayo waa gartay marka dhanka bulshada oo kala wada shaqaynta ay mashruucan iyo sida idinla shaqaynayaan maxaad nooga sheegi kartaa
wallahi bulshadu alxamdulilah awal dee duruuf force majore ina ka xoog badan waxaana ilaahay xaggiisa ka timi sababteedana hadda waxay la tahay ilaahay yani in allah ilaa yuqayru ma biqowm xataa yuqayru bi anfusihim inagu keensanay waa abaari aan soomaaliya weligeed ka dhicin baa waddanka ka dhacay haddee taas baa xoogaa ummadda aan canaan ku lahayn laakiin hadda waxay hadda intii yani wax oo la dhihi karo yani waa ka gaabiyeen ma dhihi karo waata tuluuftaas baa waddada soo taagtay hadda is waxaan rajaynaynaa waa laga maqlaya hadda media waxay maqlaysa iyo websaydada ku jirta wixii dibadda haddaanu ka gaabsaday waddada ka qaybgelin iyo wixii yani kaleto dalka gudihiisa ah intii ka qaybgashana hadda uma mahadcelina ilaahay ka abaalmariyo waa waqti wadaa tijaariya waa horumar hadda laakiin wax daliila ma jiraan dadka shicba usoo dhaweeyeen waa gartay hadda la sameeyey boqol iyo adigu shan iyo afartan ka ah wadada u furay sida laamigu dadku u soconayaan maasha allah alxamdulilah waa gartay marka dhaqaalaha xaggee ka yimaadeen oo hadda mashruucan lagu dhisayo meelaha ay ka kala yimaadeen iyo weliba dhaqaalaha guud ee aad dooneysaan inaa mashruucan aada ku qabataan dhaqaalaha hadda markii wadada fikirkeeda ka soo baxay oo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo madaxweyne ay soo saareen waxaa la sameeyey calendar oo ilaha dhaqaalaha ma wada hirgelin waxaana duufaha sheegay darteed iyo dumarka ayay hirgeli waayeen hadda waxaa lagu wadaa adigu ardada iyo mucaawanaadka ardada oo fiida ay bixiyaan nus dollar dollar waxay contributa iyo dowladda berjanta oo iyada kooban ugu qoondaysay exportiga iyo importiga ayaa hadda lagu wadaa hadda si waxaan rajaynaynaa madaxweyneha insha allah uu ballan qaaday inuu xooga gacan fiican ka geysto oo yani qalabka hadda la filayona in soo gado lagu soo gado wixii ka loo qoldayen oo dibaduu dajaariya dibadda ku jiraan weli kama awgen hadda la ogolaadaya laakiin waa wax isku filaansha oo nagu walaala lahaa insha allah waa rajaynayna waa gartay ee generaal dadka soomaalida xilligan inta badan waxay wax ka sugaan deeqo dhanka dibadaha ama qaramadii midoobe oo kale inay wax walba ay bixiyaan oo bulshadu iyadoo ay qabsan lahayd marka haddii wadada mashruucan uu guuleysto oo bulshada dhaqaalaheeda uu ka imaanayo maxay dadweynuhu ka baran karaan hadda hadda ka hor baan samayn hadda tala ugu horeyso waa logtaayo boosaaso waxaan ka baroona wadada jubba ugu horeysay waa hore ciid baa wadooyinka la dhigi jiray oo hay-adaha waday oo yacni oo dhigi jiray markii dambetana mubaadirada bulsha oo guddigan daani baan ka mid ahaa iyo odayaal kale iyo guurtiga iyo dowladda hoose iyo wadada laamiga jubbaan ku barowna haddana mubaadiradaas waxay tusaale u noqotay ku dayasho in wadankii oo dhan boosaaso maaha ee lagu wadayo goboladii kale degmooyinkii tanna waxay noqonaysaa haddii mid kasii weyn oo iskii weyn oo haddee loo baxay wadankii in wax laga qabsado ummaddan wax waa qabsan karnaa dalkaanu qani weeye ummaddan isku duubni iyo inay dalkeeda usoo jeesato iyo inuu isku tashato ayaa wax ku qaban karnaa haye wax kuma qaban karno gacantooda biyo laga dhangaa sintaasaa leeyahay aniga